cusmaan oo maxamuud buurmadow maanta ayaa maxkamadda rafcaanka gobolka hargeysa ay ku xukuntay saddex sanooda xadhiga waxayna ku xukuntay kadib markuu rafcaan usoo qaatay kana soo rafcaan qaatay xukun abril kaga dhacay maxkamadda gobolka hargeysa oo ku xukuntay markaas shan sanadooda xadhiga bisha ayaa la dhigeystay rafcaankii maantana waxaa ku dhacay xukunkii maxkamadda rafcaanka oo saddex sanadooda oo hoosu dhigay xukunkii marka hore ku dhacay shan sana nuxur ahaanna waxa boqorka lagu xukumay wuxuu ahaa hadal u ka jeediyey meesha layaada carmo oo ka tirsan puntland oo halkaa lagu calimi saaraya beeldaajiye ayaa xeraalintu iyo dowladdu arkaysay inuu hadalkaas yahay qarannimada somalilan waxyeelow ah ee warar beenaburin ay ku jiraan annagu haddaanu nahay xarunta xorqisaanka runtii aad iyo aad baanu uga walaacsannahay xukun ku dhacay maaragtay boqorka waxaanu aragnay qaabkii dacwadiisa bilowgii hore maxkamadda gobolka u qaaday inaanu ahayn qaab waafaqsan hanaanka cadaaladda ah ee dastuurka iyo qawaaninta caalamiga ku yaala xorriyadda hadalkuna ay tahay runtii wax duu damaanad qaaday dastuurka iyo xoriyaadka asaasiga ka mid yahay baaqa caalami xuquulisaanka kolka in qof hogaamiye dhaqameeda aragtidiisa iyo fikirkiisa shakhsiga u dhiibtay darteed loo xukumo oo muddada intaa dheeg loogu xukumo runtii aad baan uga walaacsannahay runtii aad iyo aadna waan uga xunnahay waxaa sidoo kale xidhan oo tan qayb ahaan la mida maxamed kiise maxamuud isaguna lix iyo tobankii abril sidan oo kale loogu xukumay hadal facebook oo kusoo qoray sidaas daraaddeed dowladda somalilan waxaan si weyn uga codsanaynaa in dadyowga aragtiyahooda loo xukumay ee xorriyaddooda loo soo celiyo lana iska daayo in qof fikirkiisa iyo aragtidiisu dhiibtay uu xabsi u galo
xarigiisa ma iibsan karaa rafcaan dambe male sideebay xalkiisu noqonaya
hadda waxaa xukuntay boqorka waa maxkamadda rafcaanka sharciyan wuxuu rafcaan qaadan karaa maxkamadda sare xeerlaalinta laftigoodu halkii waxaa ka tiri waan ka rafcaan qaadanaynaa xabiiska xeerlaalinta laftigiisa ka rafcaan qaatay waxay doonaysaa in xarig intan ka culus lagu xukumo marka loo eego rafcaanka xeerlaalintu ka qaadatay oo labada sina laga gooyey ayay diiday marka maxkamadda sare ayaa ah option ama meel u bannaan dhinacyada ka rafcaan qaadanaya laakiin de marka laba maxkamadood soo xukumay runtii aad iyo aad baan uga walacsana boqorkiinu halkaa kusii jiro hadda kahor waxaan ka hadalay maanta inkastoo xaaladiisa caafimaad wanaagsan tahay inaan xaaladiisa caafimaad ahayn guud ahaanteed ahayn ku haboon inuu xabsi kusii jiro marka runtii aad iyo aad baan uga walacsana xadhiga iyo haynta boqorka